alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala alihi wasaxbih wasalama tasliima katiira waxaynu maraynay darsigeenu u dambeeyey aynu ka hadlay asalaatu cala nabiyi alayhi asalaatu wasalaam iyo macnaha ay leedahay luqa ahaan iyo sharci ahaan kalimatu asala wuxuu yihi mualifku raximah llahu tacaala wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliima mazida wacala alihi ay wasala allahu ilaahay ha ku saliyo cala alihi rasuulka aalkiisii iyo wasaxbihi saxaabadiisii wasalama ilaahay ha badbaadiyo tasliima badbaadin maziidan ay zaa'idan dheeraadka ah salliga ama maziidan fiihi la ziyaadiyey oo la kordhiyey marka halkan waxaa mualifku raximah llahu tacaala uu ku saliyey aalu nabiyi wa saxbihi faman hum aalu nabiy aalka nebigu waayo aalu nabiy haddii aan waxba lagu cadfin oo aan saxaabe iyo atbaac iyo taabiciin iyo aan la daba dhigin oo la itlaaqo la idhahdo sala allahu calayhi wacala alihi waxaa looga jeedaa qaraabatuhu lmu'minuun aladiina taxrumu calayhim asadaqa waa qaraabadii rasuulka ee mu'miniinta ahaa ee sadaqada ee xaaraanta ka ahayd kuwaasina waxa ay ku urursan yihiin sida xagga daliil ahaan raajixa ah banu hashim wa banu lmutalib waa labadaa qolo ciddii ku abtirsata ayaa ah aalka nebiga lbeytka nebiga ee sadaqadu ay xaaraanta ka tahay haddii marka waxaynu la raaciyo aalka haddii la raaciyo atbaacda ama saxaabada la raaciyo waxaan filayaa marka hore inaan cadsiyey haddii aalka la raaciyo atbaacda ama saxaabada sala allahu calayhi wacala alihi wa asxaabihi sida mualifkuba uu sameeyey ama wa atbaacihi markaasaa looga jeedaa aalka qaraabatuhu aladina taxrumu calayhim asadaqa wahum banu hashim wa banu lmualib haddiise la ilaaqo la dhaha sala allahu calayhi wacala alihi oo saxaabo iyo atbaac iyo aan la raacin waxaa looga jeedaa aalka atbaacuhu fii diinihi baa looga jeedaa dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ee raacay baa looga jeedaa oo aalu rajul waxaa loo isticmaalaa atbaacuhu dadka raacsan ama qaraabaha ka dhaxayso ama yaani ka dhaxayn ilaahay waa ka ku yuri fi lqur'aani alkariim wa yawma taquumu saacatu adkiluu aala fircawna ashadd alcadaab aala fircawnana waxaa looga jeedaa halkan atbaacuhu baa looga jeedaa dadkii baatila ku raacay ayaa looga jeedaa iyo salaamu calaa ali yaasiin ee calaa atbaaci yaasiin weeyaan macnaheedu wa saxbihi buu hi mualifku asaxbu waa jamcu saxaabi saxaabigana waxaa la yidhaahdaa man laqiya binabiyi calayhi الsalaatu wasalaam mu'mina bihi wamata calى dalika wain takhallalat riddat fi اlasax waa tacriifka ugu saxsan ee xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala uu ikhtiyaaray kitaabkiisa nuzhat nadr wakadalika kitaabkiisa uu kaga hadlo taraajimta saxaabada ee alisaaba fi tamyiizi asaxaaba waa man laqiya binnabiy waa qof kastoo la kulmay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama rasuulka ha arko indhaa ha saaro ama yaanu arkin oo alliqaau acamu min alru'ya kulanku waa ka caamsan yahay oo ka macna ballaadhan yahay ru'yada qad takunu macahu ru'ya waqad laa takun inay aragtii la socoto wax dhici kara inaanay la soconna wax dhici kara oo kii indhaha la-aa dee rasuulka waa la kulmay baa la odhanaya laakin mu arag waxaa laga yaabaa inuu ilmo yar ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaggiisa aan eeginba waxaa laga yaabaa inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay meel isugu yimaadeen laakin isagu rasuulka aanu arkahayn marka man laqiya binnabiy waa ka rasuulka la kulmay mu'minan bihi isagoo rasuulka rumaysan haddii uu rasuulka la kulmay isagoo kaafira oo mar dambe aanu arag saxaabi la odhan maayo markaa rasuulka uu la kulmay waa inuu rasuulka rumaysnaa wa maata calaa dalika iimaankaana waa inuu ku dhintay wain takhallalat riddatun fi lasax riddabaha soo kala dhex gasho iimaankaa uu rasuula kula kulmay iyo iimaankaa uu ku dhintay oo isagoo rasuulka rumaysan hadduu rasuulka la kulmay oo intaa dabadeed sidii waaqic ahaan u dhacdayba uu diintii ka noqday oo uu gaaloobay haddana uu diinta kusoo noqday oo iimaan uu ku dhintay waa saxaabi baa la odhanayaa sida qowlka waa la isku khilaafaye al-asaxu ay raggii ridoobay iyagoo marka hore saxaabo ahaa kadibna diinta kusoo noqday ma zaalu macduudiin saxaaba wamadkuuriina fi kutubi taarikhi صaxaaba wa taraajimihim raggi iyagoo muuminiin rasuulka la kulmay ee ridoobay ee haddana iimaanka kusoo noqday iimaankaa ku dhintay kutubta taariikhda saxaabada iyo taraajimtooda ka waranta ayay ku qoran yihiin ahlu cilmiguna saxaabada ayay ku tiriyaan wasalama asalaam asalaam waa ismu masdar wuxuu ka yimi sallama tasliima calayh marka wasallama macnaheedu waxa weeyaan ay anjaahu min alaafaati walcuyuubi wannaqaa'is ha ka badbaadiya aafaadka dhibaatooyinka iyo ceebaha iyo nuqsaanaha oo dhan asalaamna waa ismun min asmaa illah waa magac ilaahay subxaana watacaala magacyadiisa ka mida oo macnihiisu uu noqon karo assalaam bimacnaa asaalim min alcuyuub wannaqaa'is ilaahay subxaana wa tacaala waa ka ceebaha iyo nuqsaanaha oo dhan aan ku sifaysnayne ka nasahan uu noqon karo macnihiisu mar labaad ay almusallimu min alcuyuubi wannaqaa'is waa allaha ka badbaadiye cidda uu doono ceebaha iyo nuqsaanaha walaa shaka labadaba ilaahay inuu ku sifaysan yahay oo saalim ilaahay uu ka yahay min alcuyuub wannaqaa'is cidda uu doonana ilaahay subxaana watacaala ceebaha iyo nuqsaanaha oo dhan uu ka badbaadiyo marka kulminta rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo kulmiyey bayna asalaati waasalaami waxaa ku sugan alkamaal in dhammaystirankii oo dhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay loo weydiiyey oo marka la dhaha sala allahu calayhi fi salaati xusuulu almatluub maanaa wixii wanaagsanaa oo dhami inuu u xaasilo ayaa rasuulka ilaahay subxaana watacaala loo weydiiyey marka la yidhi wasallama oo ilaahay subxaana wa tacaala assalaama loo weydiiyeyna fi hada annajaatu min alaafaati waalnaqaa'isi waalcuyuub waxaa taa ku sugan in rasuulka ilaahay loo weydiiyey inuu ka badbaadiyo ceebaha iyo nuqsaanaha intii uu noolaa marka uu dhintana ilaahay subxaana wa tacaala diintan uu usoo dhiibay inuu ka badbaadiyo alcuyuub waalnaqaa'is marka alkamaal fi ljamci bayna asalaati waasalaami alkamaal almutlaq kamaal dhamaystiran oo dhinacii laga eegaba ka dhamaystiran ayaa ku sugan halkan uu leeyahay mualifku raximah llahu tacaala tasliiman maziidan oo maziidan waxaa sifo ay u tahay atasliim bay sifo u tahay waxaa culimada qaarkood ay ku macneeyeen ay zaa'idan badbaadintaasi oo zaa'ida dheeraada maxay dheeraad ka tahay waxay dheeraad ka tahay maanaa salligii rasuulka alayhi salaatu wasalaam lagu saliyey amaba se waxaa la odhan karaa maziidan waa ismu mafcuul oo ka yimi zaada macnuu markaa wuxuu noqonayaa maziidan fiihi tasliimtaasi oo la ziyaadiyey maanaa ziyaado iyo dheeraad lagu daray bimacnaa aan la zaa'idkaata dadka kale ilaahay subxana watacaala uu siiyey inuu ilaahay rasuulkiisa uu ka badbaadiyo alcuyuub waalnaqaa'is badbaadin dheeraadka ah ta dadka kale ilaahay subxaana watacaala uu siiyey saas ayaa macnuhu noqonayaa in markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo kulmiyo asalaatu wasalaamuna waa sida ilaahay subxaana wa tacaala inugu amray fi lqur'aani alkariim waana sida akmalkaa ee dhamayska tiran waana mustaxab in labadaba la jamciyaa ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima qaala shaikhu lislaam raximah llah ama bacdu intaa dabadeed miyaa marka ama bacdu waa kalimatun yu'taa biha lidalalati cala shuruuci fi lmaqsuud waa kelmad la isticmaalo marka qofka hadlaya ama khudbadaynaya uu gudagelaayo hadalkii jeedintiisa uu qastiyey oo hadalka waxna waa hordhac iyo gogol dhig waxna waa maqsuudka iyo ujeedada loo socdo marka hordhaca iyo gogol dhigga marka la dhameeyo ee hadalkii ahaa maqsuudka iyo ujeedada loo socdo la bilaabayo ayaa kelimatu amaa bacdu la isticmaalaa culimada qaarkoodna waxay yidhaahdaan waa kalimatu yu'taa biha lidalalati cala alintiqaali min mawduucin ilaa mawduuc waa kelmad la isticmaalo marka mawduuc laga guurayo mawduuc laga hadlaayey tusaale ahaan dadkaad ku waaninaysay salaada waad dhamaystay waxaad rabtaa inaad kala hadasho soonka marka aada hadalkii salaada ku saabsanaa aada dhamaystay aad rabtay inaad u wareegto hadalkii soomka ku saabsanaa ayaad la imanaysaa kalimatu amaa bacdu bay yidhaahdeen laakiin qowlkaa hore ayaa ka raajaxsan oo ah in la yidhaahdo waa kalimatu yu'taa biha lilintiqaali min almuqadimati ila almawduuci ama lilintiqaali min altamhiidi ila almaqsuudi waa kelmad lala yimaado si markaa loo muujiyo in hordhici iyo gogol dhiggii la dhameeyey oo mawduucii maqsuudka loo socday ahaa ee hadalkan markaa daraaddii loo bilaabay la gudagalay waxaanay naxwiyiintu yidhaahdaan sida ibnu malik ba alfiyihiisa uu ku tilmaamay macnaheedu waxa weeyaan mahma yakun ama taqdiirkeedu mahma yakun min shayin bacdu mahma yakun min shayin bacdu waanay isku khilaafaan culimadu ciddii u horreysay ee kelmaddaa isticmaashay ama bacd qaarkood waxay yidhahdaan waxa u horreeyey oo isticmaalay nabiy llahi daawuud faslu khitaabka ilaahay qur-aanka uu ku sheegay in la siiyey ayaanay kelmadaasi ahayd bay yidhaahdaan qaarkood waxay yidhahdaan nin khatiibu lcarab ahaa oo suuqyada carabta ka khudbadayn jiray oo qus ibnu saacida la odhan jiray ayaa qofkii u horreeyey isticmaalay wahaa innagu waxa aynu daliilu haynaa un inuu isticmaalay nebi maxamed calayhi afdal asalaati waatasliim oo imaamu lbukhaari saxiixiisa wuxuu u baabaystay baabu man qaala fi lkhubati bacda asanaa ama bacdu deetana axaadiid fara badan ayaa bukhaari raximah llahu tacaala uu keenay kitaabu lkusuufkana wuxuu yihi baabu qowli limaami fi khubati lkusuufi ama bacdu axaadiis aada u fara badan oo bukhaari iyo muslimba ku jirta ayaa markaa tilmaamtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu kelmadaasi uu isticmaalay iminkana sheikhulislaam ibnu taymiya markuu yihi ama bacdu wuxuu ishaarayaa maqsuudkii iyo ujeeddadii uu u socday inuu haatan gudagelayo oo intaa hore ay ahayd istiftaax iyo muqadima iyo tamhiid hadal uu hadalka ku furfuranayay iyo gogol dhig iyo hordhac wuxuu yihi fa haada kani ictiqaadu lfirqa firqadii caqiidadeeda weeyi annaadiya firqadii badbaadaysay almansuura ee ahayd mid loo nusreeyey ilaa qiyaami saaca ilaa saacadda dhicitaankeeda laga gaadhayo ahli sunna sunnada ehelkeeda caqiidadoodii weeyi waxay bedel ka tahay alfirqa waljamaaca ay wa ahli ljamaaca jamaacada dadka ehelka u ah ictiqaadkoodii weeyi marka haada sida aynu wada garanayno waa ismu ishaara waa magac loo isticmaalo tilmaan waxaana asalku uu yahay an yakuna almushaaru ilayhi mawjuudan xaala alishaara shayga la tilmaamaya waa inuu noqdo mid jooga waktiga ishaarada iyo tilmaantu ay dhacayso marka sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala muxuu ishaarayaa amaba se uu tilmaamaya laa shaka wuxuu ishaarayaa inuu yahay ma tadamanahu hada alkitaabu min abwaabi ictiqaadi ahli الsunati waljamaca waxa kitaabkani uu koobsaday oo xambaarsan yahay oo abwaab kamida caqiidada ahli الsuna waljamaca marka haddii la yidhaahdo sheekhu kitaabka ayuu markii hore qoray kadib buu muqadimada iyo hordhaca uu sameeyey sida mualifiinta qaarkood ay yeelaan dee kitaabkoo markaa jira ayuu ishaarayey oo shay mawjuuda ayaa uu ishaarayey shay jiray waktigaa ishaarada uu sameynayey marka ishkaalkii hore aynu u sheegnay meesha waa ka baxayaa haddii la yidhahdo muqadimada ayaa horreysay ayaa ishkaalku u imanaya taa waxaa ahlucilmiga qaarkood ay ku xalliyeen inay yidhaahdeen yushiiru ilaa ma fi dihnihi min min hada alictiqaad aladi araada kitaabatahu wa taaliifa wuxuu ishaaraya waxaa dihnigiisa ku jira oo ah ictiqaadkan uu doonay inuu qoro oo kitaabkan uu ku dhigo oo qofku marka uu doonayo inuu wax alifo ama khudbad uu jeediyo marka hore hadalkaa wuxuu ku diyaariyaa qalbigiisa ayuu ku diyaariyaa fi nafsihi waa kii markaa lahaa cumar bn khaaab radi allahu canhu zawartu fi nafsii kalaama zawartu ay acdadtu waxaan diyaariyey ana fi nafsi ay fi qalbi kalaaman marka hadalkaa sheikhulislaam ibnu taymiya uu naftiisa ama qalbigiisa uu ku diyaariyey ee uu go-aansaday kitaabkan inuu ku qoro ayuu ishaarayaa amaba se uu tilmaamayaa ba layihi sheekh ibn cuthaymiin raximah llahu tacaala fi sharxi alwaasitiya wuxuu ku yidhi mid saddexaadna waa la odhan karaa taasoo ah in la yidhaahdo waa biictibaari xaali lmukhaatab ishaaradani waxay u dhacaysaa marka la eego cidda uu la hadlaayo xaalkiisa oo iminka innagu waxaynu ka mid nahay dadka uu la hadlay sheikhulislaam ibnu taymiya dee qof kastoo uu la hadlayna oo hadalkan uu kula khitaabayna dee kitaabka ayaa markaa hor yaalla oo u ishaaraya marka kitaabku markii aan haadaa lahaa yaanu oolinbo mid qoranba yaanu noqonin oo hordhacuba ha horeeyo laakiin imika adiga de waxaa lagu ishaaraya kitaab la dhaha alcaqiida alwaasitiya oo mawjuuda jira oo ku hor yaalla ayaa lagu tilmaamaya اعtiqاad الفirقة الnaajiya اعtiqاad waa masderu اعtaqada waa masderka ficilka اعtiqada اعtiqadana macnaheed waxa weeye اtakada caqiidaة lahu caqiida ayuu ka dhigtay oo caqada عalayhi qalbahu qalbigiisa ayuu ku guntay oo bimacnaa uu ku xidhay wاtakadahu diina yadiinu bih wuxuu ka dhigtay diin uu ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu hogaansamo bimacnaa uu ku caabudo marka alictiqaad ama alcaqiida asalkeedu luqa ahaan waa ashaddu wاlrabطu caqadtu lxabla ay rabadtuhu wa shadadtuhu asalkeedu wuxuu ka yimi alcaqd shayga in la gunto alrabt in la gunto iyo ashad in la adkeeyo marka waxaa qofku qalbigiisa uu ku qabanayo waxaa ictiqaad loo yidhi liannahu yarbitu bihi qalbah wayashudduhu calayh waxa uu ku guntayaa shaygaa uu ku laabayaa qalbigiisa oo waxa weeyaan uu ku adkeynayaa ama istilaax ahaan waxay culimadu yidhaahdaan ictiqaadka ama caqiidadu waxa weeye waa xukmu dihni aljaazim waa xukumka dihniga ama garaadka ee go-an dihniga ama qalbigu si go-an wax uu xukumo oo imika markaad tidhaahdo laa ilaha ila allah oo qalbigaagana macnaheeda aad ka aaminto qalbigaagu wuxuu si go-an u xukumay annahu laa macbuda bixaqin ila allah markaad tidhaahdo min asmaء illahi اlcaliim faqad xakama qalbuka xukma jaazima ana min asmaء illahi اlcaliim waxaa qalbigaagu uu xukumo si go-an uu xukumay in ilaahay magacyadiisa uu ka mid yahay alcaliim marka waa xukmu dihni aljaazim waa xukumka dihniga ama qalbiga ama garaadka ee go-an haddaba xukumkaasi dadka quluubtooda kasoo fulaya ayaa laba u qeybsama fain taabaqa alwaaqica fahuwa saxiixun siday xaqiiqadu tahay haddii uu waafaqo de waa ictiqaad saxa oo alcaliim waa min asmaaءi illahi marka aada ictiqaaday qalbigaaga gaagu uu xukumay dee waaqicii buu waafaqsan yahay waaqic oo ah kitaabka ilaah iyo sunada rasuulku sida ay sheegeen oo alcalim inuu min asmaaء illahi yahay marka waa ictiqaad صaxiixa wey waa caqiide sax wain khaalafa alwaaqica fahuwa ictiqaadu baطil haddii waaqica iyo xaqiiqadu siday tahay xukumkaa qalbigaaga kasoo fulay uu khilaafana dee waa ictiqaad baطila sida annasaara maxay ictiqaadeen ama quluubtoodu maxay si go-an uxukumtay ana ciisa huwa allah aw ibn allah aw thalithu thalaat wa hada wa khilaafu lwaaqic taasina waaqica ayay khilaafsanta walmaqsudu bilwaaqici huna ma dala calayhi kitaab allah wa sunatu rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam waaqicana halka waxaa looga jeedaa marka ictiqaadka sharciga laga waramayo ee umuuru dunya laga baxo wixii ilahay kitaabkiisa iyada iyo sunada rasuulku alayhi salaatu wasalaam ayna tusiyaan ictiqaad lfirqa firqadii caqiidadeeda weeye marka alfirqa haddii faada lahoos dhigo waa daa'ifa min annaas waa koox dadka kamida ayaa looga jeedaa waana sida kelmadaasi ay ugu soo aroortay fi lqur'aani alkariim falawlaa nafara min kuli firqati minhum daa'ifa liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qawmahum ida rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun firqa waa daa'ifa ayaa looga jeedaa maanaa min kuli qabiila aw min kuli ahli balda miyay daa'ifa ama kooxi ay ka baxdo waaa'ifa tasduqu cala alwaaxidi waljamaca kelimatu daa'ifana qof qurana waa lagu isticmaalaa jamaacana waa lagu isticmaalaa oo ilaahay markuu yihi wain daa'ifatani min almu'miniina iqtataluu labada daa'ifo shardi maaha inay laba tiro badan ay yihiin laba qof oo qura oo muslimiin haddii ay islaayaan macanaa mid waliba dhinaciisa ayaa daa'ifo uu ka yahay alfurqa haddii la idhaahdo fa'da la godana macanaa waa alikhtilaaf alikhtilaaf weyi alfurqa marka laa shaka inay ahlu sunna yihiin firqa macanaa bayna alfiraq waa firqo ahlu sunnuhu macanaa firqooyin fara badan ku dhex jira inay ahlu sunna yihiin firqatun min alfiraq xadiidka rasuulka ayna tusinayo sataftariqu hadihi lumma ilى halaaثin wa sabciina firqa kuluhaa fi nnaari ila waaxida waxaa rasuulku uhi ummadaydan waxay uqaybsami doontaa o saxiix ummadda waxaa looga jeedaa umat lijaaba intii rasuulka rumaysay saddex iyo toddobaatan firqay uqaybsami doonaan manaa طaa'ifa kooxood mila caqiido kuluhaa fi nnaari ila waaxida dhammaantoodba waa lunsan yihin waddadii naartay hayaan ilaa mid qura mooyaane marka hadihi lwaaxidana waa annaajiya wa ahlu sunnati waljamaca wa man kanuu cala ma kana calayhi nabiyu alayhi salaatu wasalaam wa saxaabatuhu marka in la diida maaha dadka qaarkood ba waxay odhanayaan maana haddaad ahlu sunna tihiin ama ahlu lxadiid firqa ayaa tihin nacam laa shaka anana firqa waxa weyaan min bayni halaatin wa sabciina firqa sidaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu caddeeyey lakin laysat alfiraqu kuluha calaa xaq firaq oo dhami xaqii kuma taagna walaysat alfiraqu kuluha calaa bail firaq oo dhamina bail kuma taagna firqatun waaxida ayaa cala alxaqa wa baqiyat alfiraqi calaa dalaala firaqa kalena waddadii baadiyowga ee naarta loo maraayey ayay hayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaana taa caddeeyey dadka qaarkoodna waxay yidhaahdaan maanaa laa tufariquu bayna alumma ummadda ha kala tafriiqinina u daayo uun muslimiin ha odhanina hada jahmi wa hada muctazili wa hada ashcari wa hada quburi wa hada murji wa hada xizbi laa taqulu hadihi lkalimaat ha odhanina maxaan idhaahnaa waxaad tidhaahdaan huwa samaaku lmuslimiin bas halkaa ku joojiya ala haddii halkaa uu ku joojin lahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam halkaasaynu ku joojin lahin lakin nebi maxamed kumuu joojin ma ummad nebi maxamed uu tilmaamay anaha taftariq ayaad doonaysaa inaynu idhaahno lam taftariq may kala tafaruqin ee waa waaxida nebi maxamed baa yihi waa halaata wa sabciin adiguna waxaad leedahay ummaddu waa waaxida fabiqawli man na'kud biqawlika am biqawli nabiy alayhi salaatu wasalaam qawlkaagaan qawlkaagaan qaadana amse qawlka rasuulka wa hada ayda khilaaf lwaaqic miyaynu isindha tirnaa ila waaqicida inooga muuqata ana alummata iftaraqat min qadiimi zamaan ummadda inuu iftiraaq ku dhacay wakti horeba waktigan aynu joognaba ka horreeyey waliftiraaqu bayna alummati daahir ummadda inuu iftiraaq ku dhacayna waa mid u muuqato likulli dii caynayn iska dhaaf cid int u intisaabayso ama una isla sheeganayso cilmiga xataa caamatu nnaas yaclamuuna bidalik xataa caamatu nnaas oo diinta aan aqoon iyo cilmi aan ulahayn oo sadarka aan akriyin ayaa taasi og marka mawaaqic xaqiiqiyoo jira ayaa la iska indha tiraya taa waxba hadafirin inay umma alislaamiya firaq ay uqaybsantay inaanay ummaddu qaybsanina adiga waajib ku saaran ma aha waajibka adiga ku saarani waa in aada raadiso ma huwa almanhaj alxaq manhajka xaqahay muxuu yahay ee lagu badbaadayaa waa kee inaad raadiso ayaa waajibka ku saarani uu yahay tafaruqa noocaasiyo canaantiisa ma laha ciddii ku baaqi noqotay manhajkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada yaa canaantiisa iyo ceebtiisa leh canaantiisa iyo ceebtiisa waxaa leh man inxarafa can manhaji nabiyi wasaxaaba manhajkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadan uu uga tegay uu uga dhintay saxaabadiisu ay ka barteen ay ka dhaxleen qofka ka leexday waddadaa ayaa canaanta iyo ceebta tafaruqaa leh oo imika lama odhan karo ahlu sunna limaada baad unoqoteen idinku firqa mutamayiza can baqiyati lfiraq firqad ka soocan firaqa kale maxaad unoqoteen lama odhan karo lama odhan karo lama odhan karo markaa ahlu sunna maxaad u noqoteen yani afirqa firaqa kale ka soocan oo leh waxa weeyaan magac oo leh manhaj u gaara lama odhan karo canaan iyo ceeb baad ku leedihiin lama odhan karo yani iyagu waxay leeyihiin amaa qadiyadda magaca ku saabsan falan nusami anfusanaa bismi ahli sunna aw bigayrihi min alasmaa'i waalalqaab ila litamayuzi can ahli lbidac magacaas iyo alqaabta iyo naanaysaha wax kale ulama anaan bixin waxaanu ula baxno inaanu ka soocanno ahlulbidaca watamayuzu can ahli lbidaci matlabun sharci ahlulbidaca iyo ahlu lmacaasi iyo ahlu lmukhaalafaat walinxiraafaat in laga soocmaa waa matlab waa arrin shareecadu ay doonayso xataa wax kala daayo fadhiga in lagaga soocmo oo la iska ilaaliyo jaliisu suu in caqiide lagaga soocmo iyo manhaj hadalkeeda daaye ayaa shareecadu waxa weeyaan ayna fartay amaba se ayna amartay nacam wax kaloo cusubna anagu lamaanaan iman bay leeyihin ahlu sunna ciddii markaa wax cusub la timi ayaa iyadu waddadii saxda ahayd ee marka hore ummaddu ay wadahaysay ka leexatay ciddaas ayaa markaa ceebta iyo canaanta iska leh wuxuu yihi fahada اctiqaadu alfirqa annaadiya annaadiya firqada badbaaday inay tahay firqadaasi mid badbaadayna xadiidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ayay ku caddahay rasuulku wuxuu uhi kulaha fi الnaari ila waaxida inay firqa waaxida tahay mid badbaaday oo adduunyada intay joogaan ka badbaaday inxiraafka iyo leexashada kuwii kale ay ka leexdeen manhajkii iyo waddadii rasuulka aakhirana ay yihiin kuwa haya macnaa waddadii naarta lagaga badbaadayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam tilmaamay sataftariqu hadihi اluma calى halaatin wa sabciina firqa kulluhm fi nnaari ila waaxida nebi maxamed baa yihi calayhi salaatu wasalaam marka annajaat waxaa looga jeedaa najaathum fi dunya min albidaci walinxiraafaat adduunyada intay joogaan waxay ka badbaadeen bidcooyinka iyo leexashada waayo waxay hayaan waddadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo asiraat lmustaqiim ilah uhi waana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh walaa ttabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiil aakhirana waxay ka badbaadeen annaar liannahu طariiqu najaat bay mareen waddadii lagu badbaadayey almansuura firqadaas oo ah ta loo gargaarayo ilaahay subxaana watacaala uu gargaarayo waxaa u daliilataa qowlu nabiy calayhi salaatu wasalaam uu yihi laa tazaalu طaa'ifat min ummati cala alxaqi mansuura laa yadurhu man khadalahum xataa yaأtiya amru اllah kama suulayso daa'ifo ama koox ummadayda kamidi inay ahaadaan kuwo xaqa ku taagan oo ah waxa weeyaan mansuura kuwa loo gargaarayo ama mid loo gargaarayo walaa yaduruhum aanu dhibahay man khadalahum ka hoojiye garabkooda ka baxaa xataa yaatiya amru llah marka nasriguna waa laba nooc nasri macnihiisu uu yahay yanaa athabaat cala alxaq inuu qofka ilaahay ku arsaaqo inuu xaqa kusug ku sugnaado xataa yalqaa rabbahu cala alxaq ilaa ilaahay subxaana watacaala uu la kulmaayo isagoo waddadaa xaqa haya iyo nasri macnihiisu uu yahay yanaa halabat alacdaawa wa qahruhum alhalaba wa alhalabatu walqahr qahru alacdaa walgalaba calayhim inuu cadowgiisa qofku muquuniyo oo cadowgiisa uu ka xoog roonaado marka nasriga ah in qofku uu cala alxaq ku sugnaado waa ka ay helayaan dadka ahlulxaqa oo dhami ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku sheegay fi lqur'aani alkariim inuu u gargaarayo rususha oo rabbi subxaana watacaala iyo mu'miniintaba wa kana xaqa calayna nasru lmu'miniin ayuu hi ilaahay waxa ilaahay uu isku waajibiyey inuu mu'miniinta uu u nusreeyo haddana waxaynu ogsoonnahay in fara badan oo mu'miniin ah inaanay helin nasriga ah inay cadowgooda ay ka xoog roonaadaan oo cadowgooda ay muquuniyaan bal ambiyada qaarkood baa la dilay qaarkood baa ilaahay subxaana watacaala uu u qadaray inaanay cidiba aanay raacin oo aanay rumayn waya'ti annabiyu walaysa macahu axad dad fara badan oo muuminiinah ayaa cadowgoodii ka xoog rooraaday sida waxa weeyaan asxaabu lukhduud ilaahay qur-aanka uu kaga warramay wakayruhum laakiin kuwaa laftoodu nasri la-aan ma fadhiyaan nasrigii ilaahay waa heleen wasabaatuhum cala alxaq xataa maatuu caleyh sugnaanta xaqa ay ku sugnaadeen ilaa xaqa ay ku dhinteen ayaa nasrun min allah gargaar ilaahay subxaana watacaala u gargaaray oo ilaahay uu uga gargaaray shaydaankii lumin lahaa iyo naftoodu inay hawadooda ay raacdo iyo cadowga u gacan haadinaya waddada baatilka u gacan haadiyaah inuu kaxaysto nacam marka alfirqa naadiya ama ahlu sunna nasriga mar walba ay haystaan waa athabaatu cala alxaq oo ummaddan dhexeeda laga waayi maayo cid manhajkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ku baaqaya min gayri ziyaadatin walaa nuqsaan iyagoo waxbana aan ku darin waxbana aan ka dhimin amaa nasrigaa inay ta'yiid helaan cadowgooda ay kaga xoog roonaadaan oo ay ku muquuniyaan kaasi marna waa xaasilaa marna waxa weeyaan ma xaasilo waxaa dhici karta mararka qaarkood sababta aan u xaasilin inay tahay ibtilaa inuu ilaahay subxaana watacaala dadkaa uu imtixaamayo oo ilaahay uu kala soocayo waxaa dhici karta inay sababtu tahay dee mukhaalafaad dhacay oo shardigii nasriga inaan la taxqiijin waa ilaahay nasriga shardi buu ku xidhay waa inay dadku noqdaan mu'miniina kamil liimaan kana xaqa calayna nasru almu'miniin ay kamil liimaan weyaan macnaheedu wakadalika ilahay wuxu uhi in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum marka la leeyahay la tazaalu taa'ifatu min ummati cala alxaqi mansuura ama firqa naadiya la leeyahay ma aha dad waxa weeyaan beled ku xadidan ohanaya waa dadka beledkaa degan amaba se la odhanayo waa dadka waktigaa jooga ama la odhanayo waa hebel iyo hebel oo qura bal waxa ay ku xadidan yihin wasfi sifa ayay ku xadidan yihin sifadaasi oo ah yana an yakunu cala sunna cala almanhaj aladi ka ariq aladi kana calayhi الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam wasalaka fihi saxaabatuhu waa qof kasta oo wadadii nebiga haya calayhi الsalaatu wasalaam iyo tii ay saxaabadu ay mareen ayaa ka mid noqonaya alfirqa annaajiya waطaa'ifa almansuura wa ahla الsunati waاljamaca waktigu doonaya ha noolaado meeshuu doonayana ha joogo beledka uu doonayana ha noolaado ana man kana calى mili ma kana calayhi الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam wa saxaabatuhu ayaa firqadaasi ka mid noqonaya marka wixii rasuulku uu ku dul sugnaa iyo saxaabadiisuna wax qarsoomaya maaha dadka qaarkood baa odhanaya nin waliba wuxuu sheeganaya inuu waddadii nebiga iyo saxaabada hayee saan ku kala garanayna waxaan leenaha ashamsu laa takfa qoraxdu ma qarsoonto ma jaa bihi nabiyu waاtabacahu calayhi saxaabatuhuna waa kashamsi fi raabicati nahaar waa qoraxda samada bartankeeda taagan macnaa har maalin weyn joogto kale shay qarsoomaya maaha walihaada baa rasuulku uhi taraktukum cala almaxajati albayda layluha ka nahaariha laa yaziiqu canha ila haalik waxaan idinkaga tegay buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam waddo cad oo habeenkeedu iyo dharaarteedu ay isku mid yihiin xagga muuqashada sida maalinta ay u muuqatay habeenkana u muuqanaysa laa yaziiqu canha ila haalik mid ilaahay halaag la damcay ayuun baa waddadaa ka leexda waddadaasi waa waddo waadixa jiddan muqarara fi kitaab illah wa fi sunati rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wa fi alaahaari almarwiyati can asaxaaba wa salafi lumma waxay ku qararantay ku tafatirantay ilahay kitaabkiisa iyo axaadiisa rasuulka iyo aahaarta laga soo naqliyey laga soo raray ummaddan qeybteedii hore saddexdii qarni khayrka uga markhaati kacay rasuulka u yihi khayru nnaasi qarnii uma aladina yalunahum uma aladina yaluunahum laba midkood un bay waddadaasi ka qarsoontaa insaan jaahil oo laa yadri ma fi kitaab illah wama fi sunati rasuuli llah wama nuqila can asaxaaba qof jahligiisu uu seejiyey oo indha tiray waddadaa cad jahli awgii la arki waayey oo inay waddo tahay iyo iyo inay wax kala tahay aan kala garanahayn iyo insaan saaxibu qof waddada arka laakiin hawadiisa raacay labadaasun bay ka qarsoomi kartaa laakiin qof doonayo waddadaas oo bartayna waddadaasi ka qarsoomi mayso laa yumkin an yaltabisa alxaqu bilbatil cala jamiici annaas in xaqa iyo baatilku dadkao dhan ay isaga ekaadaan suurtagal maba ahaba labadaa midkoodun bay isaga ekaanayaan qof jahligiisa awgii u kala garan waayey insaan laa yufariqu bayna aljamrati waltamra lijahli xabadda timirtaa iyo iyo dhimbiisha dabkaa qof aan kala garanahayn oo jahligiisa awgii u kala garan waayey iyo insaan saaxibu hawa isagoo kala garanaaya waddada xaqa iyo tabaadilka ay u kala muuqdaan tabaadilka waxa weeyaan raacaya marka ilaahi subxana watacaala haynagu arzaaqa cilmi haynagu arzaaqa cilmi iyo ikhlaas aynu ku helno waddada saxdaa haddii xataa umuurta qaarkood ay ka iltibaasaan oo ay ku kala caddaan weydo inaad iska dhaqaaqdid maaha waddada doonaysa aad iska martid waa inaad ilaahay barido siuu ilaahay subxaana watacaala waddada xaqa uu ku waafajiyo allahuma raba jibraa'iila wamika'ila faطira asamaawaati waalardi anta taxkumu bayna cibaadika fima kanuu fihi yakhtalifuun fahdinii lima اkhtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaau ila siraati mustaqiim waa istiftaaxii rasuulku salaatuleilka uu ku furfurtay nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam ka baryey intuu ilaahay intuu ilaahay ugu tawasulay yanaa sifaadkiisa waaweyn ee sareeya qaar ka mid ah inuu ilaahay subxaana watacaala waddada xaqa masaa-isha la isku khilaafay dhinaca xaqa inuu waxa weeyaan uu tusiiyo dadka badankooduna maanta cid dareenka noocaasi uu ku jiraa waxaa la odhan karaa waaba yar tahayba oo qasdigoodu yahay awalan wa aakhiran horeyso iyo dambaysaba dhaahiran wa baatinan yaana iraadatu lxaq inay xaqun ay doonayaan wax kale ujeedooyin kale aanay aanay u raacsanayn nacam marka sidaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay inay yihiin qolada badbaadaya aljamaaca man hum ya rasuula allah markii la yihi riwaayadda abu daawuud rasuulku wuxu uhi waa aljamaaca aljamaacana waxaa looga jeedaa maanaa xaqii iyo waddadii saxda ahayd ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada baray ee uu tilmaamay ayaa looga jeedaa ee aljamaaca loogama jeedo macanaa koox loogama jeedo aljamaaca oo qof qura ayaab ayaaba jamaacadu ay noqon kartaaba hadduu yahay qofkaasi cala alxaq wuxu uhi ilaa qiyaami saaca firqadii ahayd mid loo gargaarayo ilaa qiyaami saaca ilaa saacadda kicitaankeeda ama dhicisteeda laga gaadhayo marka waxaa la odhan karaa ilaa qiyaami saaca macnaheedu waxay noqonaysaa in ilaa waktiga qiyaamuhu dhacayo dee ay joogaan dadka ahlulxaqa ahi axaadiidana waxaa kusoo aroortay fi saxiixi muslim ku sugan annahu laa taquumu saaca xataa laa yuqaal allah allah macanaa qiyaamuhu dhici maayo bu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa dhulka laga waayo qof ilaahay waxdaaniye u qiraya markaasee la isu waafajinayaa hadalkan ilaa qiyaami saaca iyo laa taquumu saaca xataa laa yuqaal allah allah oo t xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya cid ahlu tawxiid oo ahlulxaqa marka dhulka laga waayo un inuu qiyaamuhu dhacayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ilaa qiyaami saaca waxaa halkan la xadfay mudaafkii mudaaf ilehigii baa meeshiisa la joojiyey oo ilaa qiyaami saaca ilaa qurbi qiyaami saaca weeyaan macnuhu ilaa saacadda dhicitaankeedu uu soo dhawaado sidaasa ahlucilmiga qaarkood ay ku macneeyeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahdeen saacadda waxaa looga jeedaa saacati kulli insaan qof kastaba qiyaamo guud baa jiro dadkao dhan udhici doona waxaa kaloo jira qiyaamo qof kasta u gaar oo qiyaamaha qof kasta u gaari waa mawtu waa dhimashadiisa qof kasta qiyaamihiisu waa maxay isaga u gaarkaay waa dhimashadiisa weyi marka ilaa qiyaami saaca waxaa looga jeedaa ay saacatihim ilaa qiyaamahooda uu dhacayo bimacnaa mawtkoodiiya ilaa ay ka dhimanayaan waa kuwa mansuuriina bimacnaa haabitiina cala alxaq kuwa xaqa ku sugan weeye taana waxa u daliila laa yaduruhu man khadalahum bu rasuulku xataa yaatiya amru llah ilaa amarka ilaahay uu imanayo oo mawdka iyo dhimashadu ay imanayso xaqay ku sugan yihiin xataa ya'tiya amr ullah amrullahina halkan waxaa looga jeedaa almowt baa looga jeeda ahlu sunnati waljamaca waa ictiqaadu ahli sunnati waljamaca ahlu sunna waljamaca caqiidadoodii weeyi aلsuna luqa ahaan waa aariiqa maxmuudatan kanat aw madmuuma wadadaa sunno la yidhaahdaa ama waddo xun ha noqoto ama waddo wanaagsan ha noqotee xadiidka rasuulkana sunadu iyadoo waddo fiican looga jeedo iyo waddo xun looga jeedo labadaa kusoo aroortay man sana fi lislaami sunatan xasana taadi waa ariiqa xasana haddana rasuulku muxuu yihi man sana fi lislaami sunatan sayi-a ee ariiqatan sayi-a oo sunada waxaa loo isticmaalay fi hada alxadiid macnihii lugawiga ahaa ayaa loo isticmaalay waa bimacnaa aariiqa ama waxa weeyaan istilaax ahaan culimadu kalimatu sunna waxay uga jeedaan ariiqa alati kana calayha rasuulu llahi waasxaabuh qabla duhuuri albidac walmaqaalaat almukhaalifa limanhaji arasuuli wasaxaaba waa wadadii uu hayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabatuhu min bacdihi intii aanay soo bixin waa wadadii ummaddu ay haysay intii aanay soo bixin aanay daahirin bidacu waa caqiidadii waktigaa lagu sugnaa waktigii rasuulka iyo saxaabada la aaminsanaa iyo cilmigii waktigaa jiray iyo cibaad waktigaa lagu cibaadaysan jiray intii aanay bidaca caqadigaa xagga caqiidada la xidhiidha iyo bidaca camaligaa cibaadaadka galay intii aanay soo darin iyo maqaalaadka odhaahyada ahlulbidacu ay ku caanbaxeen ee ay ku khilaafeen manhajkii rasuulka iyo saxaabadu intii aanay soo bixin wadadii ummaddu ay haysay ayaa sunada looga jeedaa marka aada ku aragto fi kutubi alcaqiida sunada saasaa looga jeedaa walihada baa culimadu caqiidada saxda ah iyo manhajka saxiixa ah ay magac uga dhigaanba asunna oo kutub fara badan sida hordhaca ama muqadimadii darsigan aynu ku tilmaanay ay magaca asunna ay u bixiyeen asunna sharxu usuul ahli sunna lillalakayi iyo aلsuna lilkhalaal aلsuna lilimaami axmed aلsuna licabdillahi bni axmed aلsuna liabi dawuud sarixu الsuna lilimami طabari aلsuna libni abi lcaasim aلsuna lilmuzani sharxu الsuna lilbarbahaari manaa kutubta ismu الsuna magaca xambaarsan ee caqiidada iyo manhajkii saxda ahaa ka waramaysa aada iyo aad ayay u fara badanta marka marka la leeyahay ahli sunna waxaa looga jeeda ahlulitibaac kuwii raacay ee maray wadadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waljamaaca ay wa ahli ljamaaca aljamaaca siduu leeyahy sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala asalkeedu wuxuu ka yimi min alijtimaac alijtimaac waxa weeyaan kulanka ah lakin markii dambe wuxuu magac u noqday buu leeyahay saara isman lilqowmi lmujtamiciin qowmkii markaa kulansanaa ama midaysnaa ayaaba kelimatu aljamaaca ay magacay u noqotayba marka qiila lahum ahlu suna liitibaacihim sunata nabiyi calayhi salaatu wasalaam wa ariiqatahu waxaa ahlu sunna loo yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay raaceen oowadiisii ay mareen ahlu ljamaacana waxaa loo yihi liannahum ijtamacuu cala asunati laa calaa gayriha waxa waxa kulmiyey ee isu keenay ayaa wuxuu yahay oo qura sunada rasuulka calayhi salatu sala ala manhajka rasuulka iyo saxaabada waxa isu keenay ayaa taas ah isimkan ama magacan marka ahlu sunna waa ism ama magac waxa weeyaan qadiima waa kii lahaa ibnu sirin maxamed ibnu sirin kama fi muqadimati صaxiixi muslim ma kanuu yas'aluuna can اlisnaad xataa waqacat اlfitna sanadka xadiidka laysma weydiin jirin ilaa ay fitnadu dhacday bimacnaa bidacu ay daahireen iyo maqaalaadka ahlulnxiraafku ay la yimaadeen faqaluu samuu lana rijaalakum faman kana min ahli sunati qabilna xadiida waman kana min ahli lbidcati radadna xadiida sidaa raggiina noo magacaaba samuu lana rijaala diintan iyaad ka qaadateen ood kala kulanteen kii ahlu sunnaha markaa xadiidkiisa waa la aqbali kii ahlulbidcana xadiidkiisa waa la radin doonaa kelimatu markaa aljamaacana dee xadiidkaabay kusoo aroortayba man hum ya rasuul allah qaala hum hum ljamaaca fi riwaayati abi daawuud ayaa ay ku sugan tahay markaa ma jiraan ahlu sunan waljamaacaat wa ahlu sunati waaxida wa sunat nabiy alayh salaatu wasalaam wa ahlu jamaacatin waaxida wa jamacat nabiy alayh salaatu wasalaam waxa la yidhahda markaa jamaacaatna sideedaba islaamka kuma jiraan laysa fi lislaami jamaacaat inama fi lislaami jamaacatu waaxida wixii jamaacada khilaafaana waa firaq baa la yidhahda magacaas ayay leeyihin waa ahlu furqa ma aha waxa weeyaan ahlu jamaaca walihada rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay jamaaca waaxida hadday noqoto aljamaca siyaasiya waa jamaaca waaxida xagga ta ummadda ummaddu waa inay noqoto jamaaca waaxida bimacnaa taladeedu meel qura ay kasoo fusho waa ka yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam man ataakum wa amrukum jamiic calaa rajulin waaxid yuriidu an yufariqa jamaacatakum fadribuu cunuqah ka idin yimaada iyadoo arrinkiinu hal nin uu ku midaysanya nin quri madax uu idin yahay kaasoo doonaya inuu idin kala geeyo bimacnaa jamaacaat uu idinka dhigo fadribuu cunuqah qoorta ka jara bui rasuulku alayhi salaatu wasalaam wakadalika fi xadiidi xudayfa rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum marka ummaddu ay uqaybsamaan axzaab mutanaaxira cala almulki wasulta axzaab isku haysta mulkiga iyo iyo xukunka oo ay qaybsamaan oo isbedelka noocaasi uu dhaco maxaa la samaynayaa haddii uu jiro xaakim qura oo ummaddu ay hoos joogto kaasaad laazimaysaa bui rasuulku manaa jamaaca taasuu rasuulku ku tilmaamay qaala in lam yakun lahum imaamun walaa jamaaca ka warran haddaanay imaam iyo jamaaco ka hor aanay lahayn oo ummaddu cid talisa oo talada ummaddu ay ku urursan tahay iyo cid loo taliyo oo taloodu meel qura ay kasoo fusho haddaanay ummaddu ahayn ay ku jirto fi xaalati fawda wa furqa intaasoo nin mid waliba uu sheeganayo inuu yahay ka ummadda u taliya ummaddana qaybiba mid ay ku hoos fayshan tahay maxaan yeelaa rasuulka ilaahay oo firaq loo qaybsamo qaala factazil tilka alfura firaqa kullaha firaqaasoo dhan ka dheerow xataa nacam yudrikaka almowt ilaa geeridu ay kusoo gaadhayso adoo waxa weeyaan adigu aan ka qeyb gelin firaqa ishaysta ee xukumka isku haysta walaw kaana bacduhum aqrabu ila alxaqi min bacdin walow barhkood barhka kale xaqaha uga dhawaaday oo shardi maaha inay dhammaantoodba ahlu bailiin xataa hadday dhammaantoodba ahlu caqiida saxiixa ay lakin ay sultada iyo mulkiga isku haystaan ay ku dagaalamayaan ma banaano in midna laga mid noqdo haddii barhkood waxa weeyaan ay ahlu bail yihiin qaarkoodna ahlulxaq yihiin mar haddii sulta iyo mulki lagu dagaalamaayo imaam caama ummadda ka dhexeeyaana aanu jirin in laga mid noqdaa ma banaana xagga markaa jamaacat alcaqiidana walmanhajna rasuulku jamaaco qura ayun buu tilmaamay hum ljamaaca ayuu hi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa umuurta camaligaadaanay culimada islaamka ogolaan in jamaacaat la sheego oo ay diideen akharu ahli lcilmi tacadudu jamaacaatu salaa fi lmasjid alwaxid in masaajidka qura macanaa jamaacaad fara badani ay isaga dambeeyaan oo jamaacadii raatibada ahayd ee imaamka raatibka uu tukiyey markay masaajidka ay tukadaan in jamaaco labaad masaajidka laga sameeyo ahlucilmigu waa isku khilaafeen iska dhaaf in jamaacadii hore iyadoo masaajidka ka taagan in mid kale laga oogo taa cid banaysibama jirtaba hada muxaram bilitifaaq iyadoo jamaacadii hore imaamkii dadkii uu tukinayo ama inuu imaamna zaawiyada ku tukiyo imaamna zaawiyada imaamna fi muakharati lmasjid taasi waa xaaraan bilitifaaq marka wax jamaacaad la yidhaahdo islaamku meel uu ku fasaxay maba jirtaba waa jamaaca waaxida jamaacadaasi waxay jamaaco ku noqotayna ma aha nin amiiri dad uu urursaday oo ballan iyo bayco uu kaga qaaday in xisbigiisana ay ka mid noqdaan waxa ay jamaaco ku noqotay waa ijtimaacuhum cala sunna jamaacanimadoodu waa intaa waa inay caqiidadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada iyo salafu lumma ummadda qeybteedii hore wanaagsanayd waa inay waxa weeyaan ay isugu yimaadeen marka laysa fi lislaam axzaab walaysa fi lislaami jamaacaat alislaamu xizbun waaxid wa jamaacatun waaxida waana jamaacadaasina waa jamacat lxaq walow shaksi quraba ha noqdee waxaa ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen waktigii imaamu axmed raximah llahu tacaala oo amiirkii iyo ummadda badankeedu ay khilaafeen oo qur-aan makhluuq yahay ay ku baaqayeen imaamu axmedna raximah llahu tacaala uu lahaa alqur'aanu kalaam llahi gayru makhluuq jamaacadu wuxuu ahaa imaamu axmed iyo ciddii la socotay baa jamaacad ahaa inta khilaafsane waxay ahaayeen ahlu lfurqa ayay ahaayeen markaa jamaaca qor uu islaamku ogolya mar walbana jamaacada waxa ah cidda wa ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam manhajkiisa iyo manhajkii saxaabadu ay rasuulka ka dhaxleen cidda haysa ayuunbaa jamaacadaas walow qof quraba ha noqdeen cidda khilaaftaano walow jamaahiir annaas ha noqdaan walow bilbalaayiin ha gaadhaane hum ahlu lfurqa maaha waxa weyaan ahlu jamaaca intaas ayaa insha allahu tacaala aynu ku joojin doonaa sulbul kitaabka ama laf dhabarka kitaabka aynu dhex geli doonaa biidn illahi tacaala darsiga soo socda wallahu aclam waxka billahi tawfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed